faysal dhaaf xuseen radio cadaadow magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beled weyne maxamed cabdi maxamed radio cadaado dhuusmareed
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantastic radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton radio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta radio cadaado magaalada muqdisho
amaalqaatin radio cadaado garowe
bashir cabdillah cusmaan radio cadaado baledweynaha
yaxye cabdirasaaq soofe radio cadaado magaalada baardheere gobolka gado
yuusuf abubakar naam radio cadaado jawaar
wanaagsan qodobada warkaabe radhiyaha cadaadacaawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid a faahfaahinno dheeraad oo ka soo baxaya dab salaadii maqrib kadib caawa ka kacay gudaha suuqa bakaaraha ee muqdisho maxkamadda gobolka banaadir oo xukun dil ah ku xukuntay dad horay fal isugu jira dil iyo gubid ka geysta magaalada caasimadda ee muqdisho maamulka somalilan oo xaalad deg dega ku soo rogay deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka sanaga ee somalilan madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo guddoomiyaasha labada gol ee baarlamaanka soomaaliya kala hadlay ansixinta sharciyada horyaalla madaxweynaha galmudug oo sheegay inuu dalku u baahan yahay badbaado qaran kadib markii maanta dib ugu soo laabtay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug mid ka mid a salaadiinta gobolka sanaaga oo ku geeriyooda shil gaari oo ka dhacay gobolkaasi iyo madaxweynaha somalilan oo ka tacsiiyey geerida marxuumkaasi xukuumadda federaalk soomaaliya oo sheegtay inay meel gabagaba ah marayaan barnaamijka isxilqaan ee lagu dhisayo xarumaha danta guud ee dalka wafdi isugu jira wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan somali state oo maanta gaaray magaalada barbare ee somalilan
cadada media network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaystow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wanaagsan saaxiib iyaal waa habeen talaadaay sii baxayso arbaca ayaa soo gelaysa abriil waa soddon sanadka laba kun sagaal iyo toban intaas aad maqasheen waxay ahaayeen qodobada ugu door karoonaa warkeenna habeen warkaasi oo dhanacaa waxaa la diyaaraa xasan axmed maxamed mahadsaned cabdirashiid cali maxamed habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka habeen oo faahfaahsana faahfaahin dheerida ayaa laga helayaa dab salaadii maqrib kadib ka kacay suuq bakaaraha ee magaalada caasimada ah ee muqdisho cabdiqadar cabdiraxiim ibraahim ayaa goorow arrimahaasi nooga warramay amatahay nimada caawa ayaa qaybo ka mid ah suuqa weyne bakaaraha ee magaalada waxaa ka kacay dab aada u xoogan dabku wuxuu ka bilowday bakhaar lagu iibiyo telefoonada iyo sidoo kale waxyaabahan electroniga ah waxaana la sheegay inuu saday qiimo dhismayaal ka dhowaa dhismaha lagu magacaabay imaarahadiis oo ku ka bilowday dadkan aqoon suuq weyne bakaara haddii cabdirashiid usii tilmaamo waa nawaaxiga beesha lagu magacaabo cabdirashideeye goobjoogayaal kusugan halka uu dabku ay hadda cadaada xakiimkeeda muqdisho waxay u sheegeen in uu dadku ka dhashay koronto korontalkaas dadka dhalisay ayaan gaay oo ciidamo aada u tiro badan oo ka tirsan kuwa booliisku joogta joogeen kooxaha dumadka dadka ay goobta joogeen ugu dambeyntiina waxaa lagu guuleystay cabdirashiid in iyo inkastoo jiray wararka qaar ay sheegayaan hanti aad u badan oo u badan teleefoono iyo waxyaabo badan oo electroniga halkaas ay ku baabadeen cabdirashidow waan gartay marka cabdiqadar marka laga yimaado hantidan ku burburtay wax khasaaro nafeeda miyaa jira ilaa hadda ma jiraan khasaaro nafeed mid marka laga reebo mid hantiyadeed mid ka mida ganacsatada iska lahaa barbaarka dabka u ka kacay ee imaaraatis oo lagu magacaabo cabdirasaaq marka ciise igu soo koobay ayaa ii sheegay inuusan jirin ilaa hadda wax khasaaro nafeeda oo shaqaalaha soo gaaray cabdirashiido haddii aan ku raaciyo sideed iyo tobankii bishii shanaad sanadka soo salaameyna ee laba kun toban iyo sideed sidan oo kale bakhaarka caawa gutay ayaa sidan oo kale dab uga kacay marka cabdirasaaq wuxuu ii sheegay oo kamid a milkiilayaasha bakhaarada halkaas gutay inay markii labaad tahay oo dab halkaan uu ka kacayo wuxuuna marka ugu dambeyntii dhaleeceen xoogan kala dullacay kooxaan dabdamiska uu sheego inay mar walba soo daahaan dad aad u tiro badan ayaa meesha iskugu soo baxay kuwaasoo damacoodii ahaa in ay weli meesha ka sameeyeen inkastoo ciidamada booliiska degmada howlwadaad ay goobta soo gaareen oo rasaas badan ay fureen dadkana halkaas ay ku kala ceyrinayeen xaaladu iyadoo tahay allow sahal oo ciidamo badan ay meesha joogaan ay ugu wardambeysay laakiin wararka ku dambeeyey hadda aan kahelan halkaas waxay sheegayaan in dadkii la damiyey xaaladuna ay tahay mid degan laakiinse aan la qiimeyn karin baa hadda uu markaasi dhaliyo dabkaasi hantada markaan ka hadlayno cabdirshiido cabdiqadar aad baad umahadsantaa adan badan cabdirshiid maxkamadda gobolka banaadir ayaa xukun dil ah ku xukuntay dad horey fal iskugu jira dil iyo gubid ka geystay magaalada caasimaddaha muqdisho axmed xuseen cadow ayaa warkaan kasoo diray magaalada caasimaddaha muqdisho maxkamadda gobolka banaadir ayaa xukun dil ah waxa ay ku riday saddex ka mid ah eedeysanayaashii loo haystay falkii iskugu jiray dilka iyo gumniinka ee loo geystay allaha u nakhariistee marxuum axmed dowlo xuseen iidow maxamed iyo asli axmed cabdulle iyo aweys iidow maxamed ayaa loo haystaa dil degmada yaaqshi loogu geystay labaatanka bishii sagaalaad laba kun sideed iyo toban axmed mukhtaar saalax oo loo aqoon ogaa axmed dowlo maxkamadda gobolka banaadir ayaa waxa ay ku riday xukun dil toogasho ah sidoo kalena maxkamadda gobolka banaadir ayaa sii daysay afar qof oo kale oo iyaguna ku eedeysanaa inay qayb ka ahaayeen falkaas sida uu ku dhawaaqay guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir muuse macalin maxamed waxaana uu sheegay in uu xukun racfaan ah uu u furan yahay dadka xukunka dilka ah lagu riday maxkamaddu markii aragtay godojobada difaaca eedeysanayaasha ee waafaqsan boqol sagaal iyo toban xeerka afka ciqaabta waxaa maxkamadda u caddaatay kow eedeysane xuseen iidow maxamed labo asli maxamed cabdulle saddex aways iidow maxamed oo lagu soo eedeeyey in ay si toos ah uga qayb qaateen dhacdadaas uu dhintay marxuum axmed dowlo ay mas-uul ka yihiin sidoo kale maxkamadda waxaa u caddaatay in eedeysanayaasha kale ah caasha iidow maxamed naseexa ibraahim cabdulle cabdiraxmaan maxamed cali deeqow cali siyaad ayna soo gudbin xafiiska xeeraha guud ee qaranka caddaymihii ku filnaa sidaa darteed maxkamadda gobolka banaadir waxa ay ku xukuntay kow xuseen iidow maxamed labo asli axmed cabdulle saddex aways iidow maxamed dil toogasho ah si waafaqsan qodobka afar boqol soddon iyo afar sidoo kale maxkamadda gobolka banaadir waxa ay xorriyadda lu soo celisay caasho iidow maxamed nasteexa ibraahim cabdulle cabdiraxmaan maxamed cali iyo deeqow cali siyaad maxkamaddu aynu xihan tahay xukunkan raacsan ayaa ka furan maamulka somalilan ayaa xaalada deg ah ku soo rogay deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka sanaag ee somalilan madaxweynaha somalilan muuse bixi cabdi waxa uu xeer madaxweyne l r eber afar slash eber afar labada kun iyo toban sagaal oo xaalada deg ah ku soo rogay degmooyinka gar adag ceel afweyn iyo ceeragaabo ee gobolka sanaag muddo saddex bilood ah madaxweynaha somalilan muuse bixi cabdi ayaa xusay kadib markii ay arkeen dhibaatooyin ka dhalatay coladaha kusoo lalaabtay qaar ka mida deegaanada gobolka sanaag uu go'aansaday inuu xaalada deg ah kusoo rogo deegaanadaasi madaxweynaha somalilan muuse bixi cabdi ayaa xusay kadib marka ay arkeen dhibaatooyin ka dhalatay coladaha kusoo lalaabtay qaar ka mida deegaanada gobolka sanaag in uu go'aansaday inuu xaalada deg ah ku soo rogo deegaanadaasi sidoo kale madaxweynaha somalilan muuse bixi cabdi ayaa sheegay in colaada iyo dagaalka ka dhaca gobolka ay saameyn ay ku yeesheen dadka reer somalilan ee ku dhaqan deegaanada gobolka sanaag go-aankan ayuu ku sheegay inuu gaaray kadib markii uu garwaaqsaday in waajib ay ka saaran tahay ilaalinta ammaanka iyo xasilada shacbiga ku dhaqan guud ahaan deegaanada maamulka somalilan afhayeenka madaxtooyada somalilan mudane maxamuud wasame jaamac oo saxaafadda la hadlay ayaa akriyay go-aanka madaxweynuhu ka qaatay xaalada deegaanada iyo degmooyin ka tirsan gobolka sanaag madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi isagoo ka duulaya adkaynta amniga iyo sugidda nabadgelyada isla markaana xaqiijinaya xasiloonida iyo bidqabka muwaadiniinta dalka wuxuu soo saaray xeer madaxweyne oo xaalad deg dega lagu soo rogay degmooyinka garadag ceelaf weyn iyo ceeri gaabo oo ka tirsan gobolka sanaag degmooyinkaasoo muddooyinkii u dambeeyey ay ku soo noqnoqonayeen falal amni darro madaxweynuhu isagoo muujinaya muhiimadda nabadgelyada wuxuu soo saaray xeer xeer xaalad deg dega xeer number afar bisha afraad laba kun iyo sagaaliyo toban madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan markuu arkay dastuurka jamhuuriyadda somalilan qodobka labaiyo sagaashanaad markuu arkay dhibaatada colaadeed ee ka jirta degmooyin ka mida gobolka sanaag oo halis gelin karta nabadgelyada guud jiritaanka qaranka iyo dastuurka dalka markuu arkay nabadgelyo darrada ku soo noqnoqotay degmooyinka gobolka sanaag oo xukuumadda iyo qaybaha kala duwan ee bulshadu ay dadaallo naf iyo maal bale ka galeen markuu arkay inay tahay waajib qaran in xukuumaddu qaado tallaabo adag oo lagu joojinayo khataraha amni darro si loo loo sugo nabadgelyada loona badbaadiyo nafaha iyo hantida shacabka jamhuuriyadda somalilan markuu la tashi ballaadhan la sameeyey shirguddoonka labada gole ee guurtida iyo wakiilada iyo guddida guud ee nabadgelyada qaranka wuxuu go'aamiyey madaxweynuhu qodobka koowaad xaalad deg dega state of emergency in xaalad deg dega lagu soo rogay degmooyinka garadag ceelaf weyn iyo ceeri gaabo muddo saddex bilooda qodobka labaad tallaabooyinka sugidda amniga in ciidamada jamhuuriyadda somalilan ee kala duwan ay qaadaan tallaabo kasta oo ay ku sugayaan amniga kagana hortegayaan cid kasta oo ku kacaysa ama u muuqata inay fulinayso falal nabadgelyo darro qodobka saddexaad maamulka iyo go'aamada muddada xaaladda deg deg ah in ciidamada qaranka jamhuuriyadda somalilan la wareego dhammaanba maamulka iyo go'aamada lagu sugayo amniga laguna joojinayo khataraha nabadgelyo madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan wuxuu xeerkeen u gudbiyey golaha baarlamaanka ee guurtida iyo wakiilada si ay uga gutaan waajibaadkooda dastuuriga ah allah mahadle aada iyo aad baad u mahadsantihin madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa guddoomiyaasha labada gole ee baarlamaanka federaalka soomaaliya kala hadlay asixinta sharciyada horyaalla madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdullah farmaajo ayaa maanta kulan gara la qaatay guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya maxamed mustarshe cabdiraxmaan iyo guddoomiyaha aqalkaasi ee baarlamaanka federaalk soomaaliya cabdi xaashi cabdulaahi labada guddoomiye ayaa madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya uga warbixiyey shaqooyinkii u qabsoomay labada gole muddadii lasoo dhaafay isagoona dul istaagay daalada joogto ah ee mudanayaasha baarlamaanka ugu jiraan dejinta iyo ansixinta sharciyada dalka madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa adkeeyey muhiimadda ay leedahay in la xoojiyo wada shaqaynta labada gole ee baarlamaanka si ay u horseedo qorshe waxqabad midaysan oo sal u noqda xaqijinta himilooyinka shacabka soomaaliyeed madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo guddoomiyaasha labada gole ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa isla gartay dadadgelinta howlaha horyaala baarlamaanka federaalka soomaaliya oo ay ka mid yihiin meelmarinta labaatan sagaal hinti sharciyeed ee xukuumadda ay soo gudbisay madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdullah farmaajo ayaa kula daarmay mudanayaasha baarlamaanka federaalka soomaaliya inay ansixiyaan shuruucda hortubinta leh kahor xiritaanka fadhiga labada gole ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ee haatan socda madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayaa sheegay in dalku u baahan yahay badbaado qaran kadib markii maanta dib uusan laabtay magaalada galkacyo ee xarunta gobolka mudug madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayaa maanta dib uusan laabtay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug kadib safar uga maqnaa magaalada nairobi ee dalka kenya madaxweyne axmed ducaale geelle xaaf oo ka warbixinaya safarkiisii ayaa sheegay in magaalada nairobi ee dalka kenya uu kula kulmay madaxda beesha caalamka iyo madaxda xubnaha federaalka qaybta ka ah ee dowlad goboleedyada waxauna sheegay inay isla garteen madaxda beesha caalamka in galmudug la siiyo taageero buuxda haddii ay ahaan lahayd dhanka dhaqaalaha iyo amnigaba madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayaa sidoo kale wuxuu madaxda dowladda federaalka soomaaliya ugu baaqay inay dalka iyo dadka u naxaan waxauna sheegay in dhowaan shir garowa lagu qaban doono inay ka qaybgeli doonaan wuxuu intaa ku daray in dalka uu u baahan yahay badbaado qaran wuxuuna alla uga baryay in ummadda soomaaliyeed uu ilaah siiyo roob maadaama dalka ay ka jirto abaar xoogan oo saameyn ku yeelatay dadka iyo dunyada waxaan ka imi nairobi oo aan ku maqnaa muddo afar iyo toban beri ah ee halkaas oo aan kula kulanay beesha caalamka iyo qeybo ka mid ah iskaashiga dowlad goboleedyada halkaas oo maaragtay aanu wax badan kala soo kulannay wax badan oo galmudug iyo soomaaliya oo dhan khuseeyana looga hadlay aan rajaynahayo in arrintaasi ay noqoto mid noo midho dhashay insha allahu tacaala mar labaad iyo mar saddexaad waxaan usoo jeedinaya ummadda soomaaliyeed dhammaanteed dalka dhibaataa ka jirta hadday tahay mid goboleed iyo mid caama mid gobolkii banaadir iyo soomaaliya oo dhan ilaahay nabad iyo wanaag ha ugu bedelo dhibaatada badan oo haysa oo ay abaartu ka mid tahay oo colaadu ka mid tahay oo maamul xumadu ka mid tahay ilaahay ha ka daweeyo waxaan rabnaa in aan u howlgalno saacaddaa laga bilaabo iyo waktigan la joogo sidii aan dalka ummadda soomaaliyeed u badbaadin lahayn dhammaanteed ma aha galmudug ma aha galmudug iyo puntland ma aha keliya waa soomaaliya oo dhan ayaa badbaado u baahan waxaan rajaynayaa dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada waxaa lagu qabanayaa shir garoowe maalmaha soo socda waxaan rajaynayaa in shirkaas uu noqdo mid meel dhala oo la isku fahmo oo dadku isku fahmaan oo soomaaliya meel looga soo wada jeesto siyaasaddeeda iyo dhaqaalaheeda iyo wax kastoo suurtagala horumarinteeda kabad in laga badbaadiyo abaarta iyo wax kasta oo dhibaataha kusoo kusoo wajahan in laga badbaadiyo haddaan la iskaashan oo dowlad goboleeda iyo dowladda federaalka a iskaashan waxba ma hagaagayaa ilaahay kusoo duwo ummadda dariiqa fiican warkaygu ma badna ma rabo inaan war badan sii daayo wixii dambe dib baan ka wada hadli doonaa laakiin maanta hadalkayga waxaan ku soo koobayaa wixii aan soo aragnay iyo beesha caalamka iyo dowlad goboleed iyo dowladda federaalka wada kulmi doona hadda ilaahay ha kusoo duwo inay wax fiican ku tashadaan oo dalkooda iyo ummaddooda badbaadiyaan mid ka mid a saalidiinta gobolka sanaag ayaa ku geeriyooday shil gaari oo ka dhacay gobolka sanaag iyadoo madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi uu ka tacsiiyey geerida marxuumkaasi cabdirashiid cali maxamed suldaan cabdulaahi cabdi koor oo ka mid ahaa salaadiinta sida aadka looga yaqaan gobolka sanaag iyo guud ahaanba deegaanada somalilan ayaa maanta ku geeriyooday shil gaari oo ka dhacay gobolkaasi sanaag shilka ayaa si gaara uga dhacay deegaanka bohol ee gobolka sanaag waxauna suldaan waxa uuna suldaankoor ka mid ahaa odayaasha sida weyn looga tixgeliya gobolka dhinaca kale madaxweynaha somalilan mudane muuse biixi cabdi ayaa ka tacsiyeeyey geerida ku timid suldaanka waxayna warqadda tacsida u qornay sida tan madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi isagoo ku hadlaya magaciisa kan dowladda iyo kan shicibka somalilan waxa uuna baal tacsiya u dirayaa madaxda dhaqanka waxgaradka waayeelka aqoon-yahanka qoyska ehelada qaraabada asxaabta iyo shacbiga somalilan ee uu ka baxay allah u naxariistee marxuum suldaan cabdulaahi cabdi koor oo ku geeriyooda maanta oo taariikhdu tahay soddonka bisha afraad laba kun sagaal iyo toban shil baabuur oo ka dhacay deegaanka bohol ee gobolka sanaaga madaxweynuhu waxa uu ku sifeeyey marxuumka oday dhaqameed ka baxay qaranka iyo shacbiga somalilan door muhiimana ka soo qaatay nabadaynta iyo dib u dhiska dalka muddooyinka u dambeeyana waxa uu ka mid ahaa ergadii madaxda dhaqanka ee ka koobnaa ee debinta colaaddii u joogay deegaanka ceelafweyn madaxweynuhu waxa uu marxuumka alle uga baryayaa inuu naxariistii janno ka waraabiyo madaxda dhaqanka waxgaradka waayeelka aqoon-yahanka qoyska ehelada qaraabada asxaabta iyo shacbiga ee somalilan oo ka baxayna samariga iibaan saadiqaha ka siiyo sidaas ayaa u qorneed warqadda tacsida ee ka soo baxday xaafiiska madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa sheegtay in meel gabagabaha uu marayo barnaamij saddexlaqaan ee lagu dhisayo xarumaha danta guud wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka soomaaliya xildhibaan sadiiq xasan saraad warfa ayaa maanta wuxuu guddoomiyey shir ay iskugu yimaadeen agaasimayaasha hay-adaha dowladda oo looga hadlayay qorshaha dardeglinta barnaamij saddexlaqaan oo lagu dhisayo xarumaha danta guud sadiiq xasan salaad wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa sheegay in kulanka looga hadlayay heerarka kala duwan oo uu soo maray barnaamijka sixilqaan iyo sidoo kale qorshaha lagu laba jibaarayo si looga miro dhaliyo loona gaaro hadafkii laga lahaa barnaamijkani wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa dhammaan agaasimayaasha hay-adaha dowladda ee kulanka ula qaatay waxa uu furay in kaalinta uga aadan qaataan ololaha sixilqaan ee dhowaan la bilaabayo heerkiisi shanaad barnaamij saxilqaan uu iclaamiyey madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulah farmaajo qorshihiisan ahaa in lagu dhiso goobaha danta guud xarumaha taariikhiga ah iyo waddooyinka ayaa horumud u noqday in dib loo dhiso laguna bilaabo xarumaha dowladada iyo goobo kale oo taariikhda dalka qiim muhiima ka ah kaasoo qaarkood ay marayaan heer gabagaba ah wafdi isugu jira wasiirihii xildhibaano oo ka tirsan somaali state ayaa maanta waxay gaareen magaalada berbere ee somalilan cabdirashiid cali maxamed ayaa faahfaahinaya magaalada barbare ee somalilan waxaa maanta gaara wafdi ka socday maamulka dowla deegaanka soomaalida ee dalka etoobiya wafdigan ayaa waxaa hogaaminaya duqa magaalada jigjiga ee xarunta maamulka somali state waxaana ka mid ahaa wafdiga xubno ka socda golaha wasiirada maamulkaasi xubnaha guddoomiyaha safarka ku heliya waxaa ka mid ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda maamulka dowla deegaanka soomaalida ee dalka etoobiya laba la taliyo madaxweyne iyo sidoo kale guddoomiyaha degmada xadka dhacda ee togwajaale wafdiga waxaa soo dhoweeyey islamarkaana koontaroolka galbeed ee barbare kaga hortegay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada barbare ee somalilan xildhibaan cabdirashiid maxamed xaaji yuusuf oo ah guddoomiyaha guddiga arrimaha bulshada golaha deegaanka barbara iyo xogayaha fulinta dowladda hoose degmadaasi cabdikariin aadan siciid oo ka hadlay madasha soo dhoweynta ayaa tilmaamay in aad ugu faraxsan yihiin imaanshiyaha wafdigan ka yimid dhinaca maamulka somaali state wafdiga ka yimi dowladda deegaanka soomaalida ee uu hogaaminayo meeyarka magaalada jigjiga wasiirka wasiir ku-xigeenka maaliyadda laba la taliya madaxweyne ee meeyarka wajaale iyo gudo iyo rugta ganacsiga waxaanu kusoo dhaweynaynaa magaalada berbera caasimadda dhaqaalaha jamhuuriyadda somalilan waxaanu leenahay kusoo dhowaada safaradan waxay daba socdaan kula kulankii labada madaxweyne madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi iyo madaxweynaha deegaanka soomaalida mudane mustafe maxamed cumar safaradani waxay ka hadli doonaan kolley mas-uuliyiinta laakiin waa isdhexgalka bulshada iyo ganacsiga mana aha kii ugu horreeyey kii ugu dambeeyeyna ma noqon doono insha allah runtii waxaan iminka halkan maanta kusoo dhaweyneynaa mar labaad wasiir ku-xigeenka maaliyadda ee dowla deegaanka soomaalida meeyarka ama guddoomiyaha caasimadda jigjiga guddoomiyaha wajaale maxay tahay la taliyayaasha madaxweyneha halkan maraya rugta ganacsiga iyo saraash saraakiisha kale ee dowla deegaanka etoobiya waxa weeyaan muddo wiig gudihii waxa weeyaan waa safarkii labaad ama waxa weeyaan kooxdii labaad halkan noogu timaada annaguna waxaan rajeynaa insha allah inaan xidhiidho badan oo kala sameyno la saa ula xidhiidhno riyada riyada we riyadayada ugu weynana waxa weeyaan inaan walaalayno insha allahu tacaala labada magaalo ee jigjiga iyo iyo berbera oo maaragtay iyagaba xidhiidh hore oo taarikhi uu ka dhexeeyey waxaan idin leenahay meel fog maydaan imanin waxa u timaadeen dadkiinii waxa u timaadeen dalkiinii labaad waxa weeyaan waa dhul iyo dad aynu wada leenahay runtiina farxad bay noo tahay waxaanayna gelinaysaa kalsooni badan inaad noo timaadaan waxaan idiin ballan qaadanaya inaan dhammaanba magaalada iyo meel kastoo a u baahataan idin tusno dhinaca kale xubno la socda wafdiga guddoomiyaha oo dhankooda hadal ka qaata ayaa ugu horreyn maamulka magaalada barbare ee somalilan uga mahad celiyey soo dhoweynta diiran ay u sameeyeen sidoo kale xubnahan ayaa si faahfaahsan uga hadlay islamarkaana ka warbixiya ujeeddada socdaalkooda ay ku tageen magaalada berbere ee somalilan berbera qof kastoo dowla deegaanka ku nool wuxuu xasuusanayaa macnaa wuxuu cuno iyo wuxuu xiran yahay inay berbere ka yimaadeen taas marka wax weyn oo muhiima oo qiimo weyn leh ayuu ugu fadhidaa dalka etoobiya iyo gaar ahaan dowla deegaanka soomaalidaba dhan kastaba ha noqoto waxaan arkaa oo ii muuqda magaalada berbere magaalo aada wax looga qabtay inay tahay magaalo aada looga shaqeeyey inay tahay magaalo maamulkeedu aada u adag yahay inay yihiin sidaas oo kale mataanaynta magaalada berberiya magaalada jijiga iyadana aad iyo aad baan usoo dhaweynayna sidas ka badan
anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca maamulka magaalada jigjiga waxaan halkan uga mahad celinayaa marka koowaad duqa magaalada iyo golihiisa oo nagu casumay inaanu maanta soo booqano oo nimaadno magaaladan berbera runtii dhammaan waxaan u mahad celinayaa oo kale hogaaminta sare iyo saraakiisha maamula magaaladan berbera iyo dhammaan gobolkan saaxib waxaan aada u bogaadinayaa runtii intaan hadda ka arkay magaaladan soo dhex socday maamulkan magaalada berbera oo runtii aan odhan karayo magaalada runtii isbedel inkastoonan arag xiliyo hore aanan arag laakiin hadda inta iga muuqataa xagga bilicda iyo infrastructureka gaar ahaan xagga jidadka waxaa ka muuqda horumar ballaaran baa runtii ka muuqda taasi waa midna farxad gelinaysa ujeedada keliya halkan u nimidna maahan inaanu intaan booqano u noqone waxaan rabnaa inaanu ka qaadano waarinimo magaaladan berbera waxay nagu dhaanto annaguna markaas aan u isticmaalno mustaqbalka oonu waxyaaba badan uga bedelo xagga dhismayaasha iyo jidadka iyo meelaha kale xagga nadaafadda la xidhiidhaba insha allah waxaan booqan doonaa kolley meelaha sida gaarka noo khuseeya oo dhinaca horumarinta magaalooyinka la xidhiidha ayaan booqan doonaa haddii ilaah yidhaahdo waxaana aaminsanahay runtii inaanu ka shaqeyno sidii magaalada caasimadda dowla deegaanka soomaalida jigjiga iyo berbere aanu u mataaneyn lahayn isaga kaashan lahaayeen dhinaca horumarka dhinaca aqoonta dhinaca dhaqaalaha iyo dhaqa iyo dhaqankaba runtii aad baan ugu faraxsanahay berbera waa magaalo runtii caan ku ah xagga ganacsiga waxyaabo badan oo ganacsiga la xidhiidhinaya runtii aan ka baran karno mustaqbalka noqon mayso keliya inaanu hadda intanu booqasheedu ku koobnaatee waxaan qorsheyn doonaa magaalada jigjiga qaybaheeda kala duwan maamulkeeda inaan keeni doono halkan haddii ilaha yidhaahdo wax badan bay ka baran doonaan maamulka magaalada berberana waxaan insha allah ku casumi doonaa inay jigjiga maamulka inay jigjiga yimaadiin iyaguna wixii ay waaragnimo iyo kolley waxbay naga dhaxli doonaan naga baran doonaan iyaguna guud ahaan waxaa intaas ku dhan warkii habeen uu soo saaray cabdirashiid cali maxamed anoo xasan idin warramayay cidda warka uu sago asagoo maqal iyo qoraal la sawiranta waxaa dib u heli karaan bejka internetan ku leenahay ee w w w radio cadaad dot com intaan warkan warka xig dib u kulmi doono nabad ahaad